iyo kaalankuqaadanga dhismo qoysaska cusub iyo iskabahaysidanga bilaanta ku noolanga magaalada baladweyne yoodano arooska ka caawiyayanga beese iyo iskadarsidanga taasaytiyo anta badan waxaa ka gadaayan alaabta lambaahanyiya bilaantan oo ka dhisan xaafada buuntawiin ee magaalada baladweyne oo laka magacaabowa tum iyo shanta shumey iyo ku hadaleen qaabka iyo ku qeyb qaadayanga dhismo qoysaska cusuba gruubkeena dad isku duubanaan nahay dad aleylaha garab isa siinayaan nahay dadka xoogaa tabaaleysan iyo dadka adiga dhexdhexaadka camal ee adigu qofkii aroos qabo inaan la guurino wiil iyo gabar aan go-aan ku gaarnay dumar basaan nahay oo boqol qofaan nahay boqol ruuxaan nahay oo dumar ah intaasna koley wixii nin walba oo awoodiisa yahay ninkii konton heli karo ninkii boqol heli karo ninkii aleylehe laba boqol saddex boqol ilaa halaasay gaaraysaa shanna qofaa heli karo oo awoodiisa tahay qofna maba heli karo markaas annagaa wax iskugu darayno aruusiskiyowna rabaa waa guurinaynaa waxaa nugu dhaliyay inaan qaabkan u shaqayno wiilashii iyo gabdhihii waa dad aleylehe inay farac reebaan laga rabo wiilkii wax ma haysto gabadhiina wou rabiyaa haddii aleylehe saas ay dhacdaa annagana aan go-aan gaarnay gabadhii iyo wiilkii inaan isku guurino oo wixii annaga hayno oo isku dardarno hadday shan shan noqoto hadday toban toban noqoto aan isku dardarno oo gabartii iyo wiilkii saas aan guri ugu dhisno gabar iyo wiilba waataan kuu sheegay gabarta iyo wiilkaba guuris waa u baahan yihiin ileen labadooda waxaa laga rabaa inay reer dhisan ay noqdaan marka habartii iyo aabbihiina waa ogtahay markii saasaa anaga nagu dhalisay haddaan shaqaysata nahay haddaan nahay aleylehe guri joogto inaan aleylehe saas iskugu waxdarsano oo saas aan ku fulino dadkii oo markaas arooska qabay saasaan go-aan ku gaarnay shimey waa magaca magacaas wuxuu ku baxay shan iyo toban ruux annagoo eh aan go-aanka gaarnay shan iyo tobankii ruux shan iyo tobankii shimeyaan dhahnay marka shan iyo tobankii shimeyaan dhahnay shan iyo tobankaas ruux waa shirnay markaan shirnay aan shan iyo tobankii habeenkaasna habeenkii shumey eed shan iyo tobankii shumeyaan dhahnay saas magacaas aan ku baxsanay aanba jeclaysanaba inaan magacaas baxsano markii maasha allah arrintaynana waa noo hagaagtay waa arrin aleylaha ilaahay oo raalli naga noqday haddiiba isku toosnayo aan isku hagaagsannahayo ninkii oo diif darno daciif aan ku guurayno ninkii waxaase xataa xataa isaga waa lagu guura waxaa i doortay kooxda shan iyo tobankii shumay inaan qasanadhaye u noqdo ayagaa i doortay ilaa iyo toban sano aan qasnaji ahay oon u hayaa qasnada shaqadaas waxaa nagu dhaliyey dhaliilo badan aanoo soo baxay markay guur tagto waa dadka waa dad iska danyar maanta xaaladana way kulushahay marka inaan taakulayn samayno iskaashato samayno iskaashato ma kufto intaasaan isku ra'yi darsanay ra'yigeenna wuxuu noo dhaliyey inaan guur iyo geeriba isku taakulayno faa'iidada noogu jirto waxay tahay haddii aan samaynayno guri dhisan oo ubad ka imaanayo intaasaa aan maxaa la dhahaa aan u samaynay maasha allah intaasaan ugu talagalnay haddii guri la dhisay intama ku yaalaa marka guri dhiskaas maasha allah aan wiilka iyo gabadha isku guurino annagana qarashkeenna aan annaga isfangarayno oon annaga guurino wiilka iyo gabadhaba